ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolka banaadir waxa ay xalay howlgal gaara ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray idriis macalin mukhtaar dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ee kusoo duulay waddanka soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka husingo waxaa sidoo kale weerar toosa mujaahidiinta ay ku qaadeen kenyaatiga ku sugan deegaanka taabto askarta maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow ayaa iyagana xalay la kulmay weerar kaga yimid dhanka mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta sidoo kale waxa ay weerar la beegsadeen askarta maamulka jubbaland ee ku sugan halka loo yaqaano buundada daariq taasoo dhacda duleedka magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay laba askari ugu dambeyn gobolka baay ciidamada mujaahidiinta shalay waxa ay weerar ku qaadeen xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen kontaroolka makuudi oo laga galo magaalada baydhabo